haatanna barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ku soo dhowaada
kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim barnaamijka hambalyada heesaha darbo uu sii dhammaanaya horta waa toddobaadkii ugu dambeysay bisha ramadaan baan u malaynayaa inuu maanta noqonayo marka toddobaadka dambe haddii alla idmo waa iyadoo ciidda laga baxay waa iyadoo ramadaankii laga baxay oo lagu jiro maalmihii ciidda iyo damaashaadka iyo buskud cunowga ah laxwo la soo cabay ya iyadoo intaan laga enerji badan yahay sooma warqadda ugu horreysa haddaan soo qabto waa warqadda tahniyad dhalasho baa la yidhi waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya baa la yidhi dadka kale ah hooyo cibaado sayid maxbuub iyo hooyo siraad abuukar xaaji xuseen iyo aabe duraan warsame aabe faarax warsame iyo khadar duraan warsame nimco duraan warsame maxamed duraan warsame ayaan faarax warsame iyo hibe faarax warsame iyo sade faarax weeraro baa la yidhi iyo cabdulaahi cabdinaasir oo loo yaqaano caanageel iyo ugu dambayntii mustafe kilic warsame iyo waxaa la yidhi dhammaan reer duraan warsame iyo reer faarax warsame oo kala jooga soomaaliya kenya canada maraykanka iyo meelo kale oo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadina lasoo koobi karna u dirayaan duraan warsame iyo marwadiisa khadar faarax warsame oo wiil ugu dhashay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud taariikhdu markay ahayd laba iyo tobankii bishii juune sanadkan laba kun shan iyo toban wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa la yidhi maxamed amiin axmed duraan ducada waa xaggiina baa la yidhi ibraahim daandure iyo cashicuud marka wiilkaasi ku dhashay caabudwaaq ee loo bixiyey maxamed amiin ibraahim u ducee maxamed amiin waxaan ku leenahay soo barbaar oo noqonkii dadkiisa iyo dalkiisa lanfaca dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo xaaji ducaale iyo aaba diiriye cartan faarax iyo cibaado diiriye iyo caruurteeda iyo faadumo diiriye iyo sureer diiriye cabdirashiid diiriye maxamed diiriye cabdulaahi diiriye ubax diiriye cali diiriye habaryaer usahre xaaji iyo caruurteeda iyo fartuun maxamed yuusuf dhammaan reer diiriye reer cartan iyo reer xaaji ducaale waxaana ay jecel yihiin tahniyadana u diraan qaasim ciise axmed iyo fani diiriye cartan oo dhowaan meerkooda uu ka dhacay laas caanood waxaana ay leeyihin ducadu waa xaggiina meerkiina allah ka dhigo kiidun horseeda guur qeyr qaba oo raaxo badan aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadana waxaa la yidhi marka hore waxaan si kal iyo laaba u salaamaynaa baa layidhi ibraahim danda iyo caashicuud ramadaan kariim waata anaguna si kal iyo laaba ayaanu idiin salaamaynaa warqadaad noo soo qorteen u akhrinaynaa waxaa ugu horreysaa hooyo deeqa muuse iyo hooyo qamar taleex iyo aabe jamaal jaamac xaamuud iyo maxamuud cabdi xaamuud iyo xildhibaan cabdulqaadir jaamac xaamuud iyo injineer maxamuud jaamac xaamuud iyo ugu dambayntii khaalid bile jaamac dhammaan dadkani waxay hambalyo aan la soo koobi karaynin ay hawada u marinayaan boqorka iyo boqorada baa la yidhi marwo nadiira jamaal jaamac iyo mudane khadar cabdulaahi aadan oo meherkoodu ka dhacay magaala madaxda gobolka sanaag ee ceerigaabo waxaa la yidhi caasicuud xulista hees qoyskan ku wacan baa la yidhi ayaan kaa codsanaynaa daandureyna waxaa la yidhi waa daanda isna inuu ku luuqeeyo heesta ka hor ibraahim bal wax ka dhe legdamay adduunyoy legdamay legdamay
ay waa cigaalba markiiba kabankiisii yaa adduunkaas kusoo qabatay codsiga dhegeystayaashan inaan tixgelin soo bax aad iyo aad aad iyo aad waa in la istixgelaya ibraahim oo wuxuu yihi caasucuudna xulista hees qoyskan ku wacan ibraahimna inuu ku luuqeeyo waad ku luuqeysa markaa waxaan maqli jiray ninkay ku hartay howle u taallaa waa tahay lagdamaay codka macaan fanaanka axmed cali cigaal hordhaceeda ibraahim baaba dhag ka siiyey cigaalkii aan wada naqiinayna waa tahay
ya salaam lagdama ee adduunyooyi lumiyay fogey waxaa ku luqaynayay fanaanka codka macaan axmed cali cigaal dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa casha waxaan soo qabanayaa mid ka timid asxaaba ugu horeeyo waa asxaabay ugu horeyso hooye basra guuleed maxamed iyo aabe cumar nuur oday waxauu ku magac dheer yahay beedani sidoo kale axmed cumar nuur iyo khadar cumar nuur iyo khaalid cumar nuur iyo nimco cumar nuur iyo hodan cumar nuur dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan cabdisalaan cismaan cumar jeex iyo ayaan cumar nuur beedani oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa ilaahay ha ka dhiga bay leeyihiin reerkii lagu nasto ee lagu nagaado annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray raxmo cali axmed raxmo cali iyo odageeda iyo caruurtooda cabdiqani xaaji gacal xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xasan xaaji gacal xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer xaaji gacal amaal abuukar hiraabe odageeda iyo gabadhooda aamine abuukar zakariya abuukar khaalid abuukar iyo zahre cumar weheliye iyo dhammaanba reer cumar weheliye dadkaasina waxay jecel yihiin inay iyagoo kala jooga toronto muqdisho iyo edmonton ay taaniyad u diraan xuseen sulaymaan iyo aanise abuukar oo arooskooda uu ka dhacay edmonton waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara oo eebbe uu kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaan anaguna leenahay aamin ayaan aniguna u raacinaya adeer cabdulaahi xasan fiido ayaa ugu horeeya dhambaalkan markan aan soo qabtay ee taaniyadda dhalashada ah waxaa kaloo ku jirta hooyo jamiilo isxaaqa roobleh ciida madiino xasan fiidow iyo sidoo kale maxamed colaad xasan iyo naciimo cabdi aadan tahliil colaad xasan sayid cali colaad xasan iyo hani colaad xasan cabdixakiin colaad xasan maryan colaad xasan iyo maxamed bare colaad iyo dhammaan reer bare colaad xasan iyo sidoo kale axmed cabdulaahi xasan iyo cabdifataax cabdulaahi xasan iyo luul cabdullaahi xasan iyo mahad naxar garoon baa la yidhi dhammaan dadkani oo kala jooga muqdisho finland maraykanka austariya iyo jarmalka waxay tahni dhalasho hawada u marinayaan maxamed cabdi xasan iyo axlaam maxamuud xasan oo toddobadii bishan ee gabar ugu dhalatay xaafadda werligley ee magaalada muqdisho gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi naciimo maxamed cabdi waxaanay leeyihiin soo barbaar ducada waa caaso iyo ibraahin waa xaggiin ibraahinow bal gabadhan ku dhalatay waxay ku dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda wardhigle gabadhaas waxaan leenahay soo weynaaw noqo tii dadkeeda iyo dalkeeda manfacda waata ore wardhigle asalana noqota dhinacii heesaha cashe bal noo soo qabo heesta ku xigta darbe ma la gaaro waraaqaha toddobaadkan aad u fara badan ibraahino marka waxaan islahaa waraaqaha maad cabaar yaro riixdaan waa tahay bal aan soo qabta heestan waa heestaan kudhageeduu yahay kashaan dhayayay waxaana ku luqaynayaa maxamed barkad ero
الأحزان ارجعي قلوبي خلينا قوت علي طلبك لو ناديك يا حي عفيك لقى هالسبيل يا حي عفيك لقى هالسبيل dan kalgacayl qulubi kaliyadaa ku jeclay kulaba kula wadin adiga nafyahay nafyay keligaha sugi nafyahay nafyay keligaha sugi Nikaba ilo, ilo, saar qalbigana ahaatee kunteen adigoo lugoay miyaad kaabiga utaal utaalaaye miyaad kaabiga utaal utaalaaye miyaad kaabiga utaal akoan akoan mikaba ilo ilo saar qalbigana ahaatee kunteen adigoo lugoay miyaad kaabiga utaal utaalaaye miyaad kaabiga utaal utaalaaye miyaad kaabiga utaal kabaygu tidhaa tidhaa kulaacay kalsoonide kullay sami ruux jisaday keskiisu keskiisu xuma ku nacay keskiisu keskiisu xuma ku nacay kolkaad kabaygu tidhaa tidhaa kulaacay kalsoonide kulay sami ruux jisaday keskiisu keskiisu xuma ku nacay keskiisu keskiisu xuma ku nacay waan kulankii ma jiro kakaabtooniba sheego calafka kadabaadhaho karaamada karaamada hayska lumin karaamada karaamada hayska lumin waan kulankii ma jiro kakafton ibashado calafka kadabaadhabo karaamada karaamada hayska lumin karaamada karaamada hayska lumin Akowan, akowan, mikaba ilo ilo saar saar qalbigana ahaatee kunteen adigoo lugoay miyaad kaabiga utaal utaalaaye miyaad kaabiga utaal utaalaaye miyaad kaabiga utaal akowan akowan mikaba ilo ilo saar qalbigana ahaatee kunteen adigoo lugoay miyaad kaabiga utaal utaalaaye miyaad kaabiga utaal utaalaaye miyaad kaabiga utaal akowan akowan nikaba ilo ilo saar qalbigana ahaatee ha ku han iminkaba ilow oo ka saar qalbigana kun jeer adiga oo lugo-ay miyaad kaabiga u taal ah
erga laga halkaasi laasugu naxariisanaya leedahay
balladeed waxaa ku luqeynayey fanaanka da'da yar waxa maxamed barkhad ciro dhinac waraaqaha haddaan dib ugu laabano warqaddan waxay ka timid faadumo diriyo cartan iyo haba baa la yidhi khadiijo xaaji ducaale iyo carruurteeda habaryar xaawo xaaji ducaale iyo habaryar kinsi ciise iyo carruurteeda najax jaamac mubaarak jaamac maxamed cabdi ubax cabdi iyo cabdulqaadir iidle dhammaan ehladaasi qaraabo iyo asxaab kale oo kala jooga baa la yidhi dunida dacaladeeda waxay taaniyad hambalyo ah wada u marinayaan fanni diiriye cartan iyo qaasim ciise axmed oo dhowaan meherkooda uu ka dhacay magaalada laascaanood waxaan leenaha bay yidhahdeen guurkiina gacal iyo sokeeyaba lagu fara arooskana lasoo degdega bay leeyihiin annaguna waxaanu leenahay arooska lasoo degdega allahana ka dhigo midkii ubad kheyr qaba lagu kala helo dhambaalkan wuxuu ku bilowday waxaan karanahay aabe cabdirashiid xaaji cabdi iyo hooyo zahre maxamed nuur iyo shamis cabdirashiid xaaji cabdi iyo injineer saalax cabdirashiid xaaji cabdi iyo cali cabdirashiid xaaji cabdi zaynab cabdirashiid xaaji cabdi iyo nasteexo cabdirashiid xaaji cabdi xaliimo cabdirashiid xaaji cabdi iyo saamiye cabdirashiid xaaji iyo maryan maxamed cabdirashiid iyo faa'iza maxamed cabdirashiid iyo ismahaan maxamed cabdirashiid iyo cabdirashiid maxamed cabdirashiid iyo waxay yidhahdeen eedu xaawo xaaji cabdi iyo adeer maxamuud xaaji cabdi iyo dhammaan asxaabta waxaana ay joogaan bay yidhaahdeen boosaaso qardho garowe muqdisho iyo dubai waxayna hambali u dirayaan aabe maxamed cabdirashiid oo tuube ku magac dheer iyo hooyo khatre maxamed jaamac oo wiil ugu dhashay magaalada qardho waxaana leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan allah ka dhigo bay leeyihiin kii soo barbaara oo waddankiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamin ayaan anaguna leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya dhambaalkana waxaa ugu horeysa hooyo maryan nuur ducaale waxaa kaloo ku jira sahre ciidla nuur raxme ciidla nuur axmed ciidla nuur waa dhammaan ilmo ciidla nuur ifraax ciidla nuur xasan ciidla nuur nimco ciidle nuur iyo najma ciidla nuur iyo maxamed ciidle nuur iyo mumtaaz ciidla nuur mubaarak ciidla nuur moha ciidla nuur iyo ibraahim maxamed jaamac ciida farxiye xasan iyo cabdisalaan cismaan cumar jeex dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdisalaan cismaan cumar jeex iyo ayaan cumar nuur beedaani oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin guurkiina soo dedejiya allana ha ka dhigo midkii lagu nastoy lagu nagaado aamiin waxaan dhambaalkan ka helnay raxmo cali axmed raxmo cali iyo odageeda iyo carruurtooda iyo cabdiqani xaaji gacal xaaskiisa iyo carruurtooda iyo xasan xaaji gacal xaaskiisa iyo carruurtooda iyo dhammaanba reer xaaji gacal amaal abuukar hiraabe odageeda iyo gabadhooda zakariya abuukar iyo aamina abuukar iyo khaalid abuukar iyo zahre cumar wehliye iyo dhammaanba reer cumar wehliye waxay dadkaasi joogaan magaalada toronto muqdisho iyo edmonton waxayna taanid u dirayaan xuseen sulaymaan iyo aanise abuukar oo arooskooda uu ka dhacay edmonton oo leeyihiin arooskiina allah ka dhigo midaad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan ee banow idinkala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacina intaadan heesta xigta soo qaban ibrahin oo aan soo qabto dhambaalkan gacanteyda kusoo dhacay waxaa ugu horeeya cabdixakeen sheekh maxamed geesigu ku magac dheer yahay ciise ibraahim maclin nuur nuuro xuseen maclin nuur iyo cabdi xuseen maclin nuur iyo mustafe maxamed maclin nuur iyo cabdulaahi macalin aadan cabdulaahi iyo sidoo kale cabdulqaadir maxamed sheekh sandheer uu ku magac dheer yahay cabdulaahi xaaji ibraahim maxamed sheekh cabdulaahi waxa uu ku magac dheer yahay gomiste iyo cali xasan isxaaq jarbey iyo bashiir guure muuse iyo sacdiye maxamed macalin nuur iyo xadiiq cabdulaahi iyo muumine aadan isxaaq dhammaan dadkan oo kala jooga magaalada muqdisho boosaaso garoowe baydhabo bardaale iyo kenya waxay tahni dhalasho u dirayaan aabe mukhtaar maxamed macalin nuur iyo bishaaro shiine macalin samow oo wiil ugu dhashay degmada bardaale taariikhdu markay ahayd tobankii bishii juun aynu soo dhaafnay sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana loo bixiyey cabdiweli mukhtaar maxamed macalin nuur waxaan leenahay ilaahay ha ka dhigo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa caasho jeceyl iyo lacag ayaa loolamay ee yay libintu raacday jacayl iyo lacag ayaa loolamay haye marka ma-su-aal ay weydiinaysaa ibraahim oo aan ra'yiga ka dhiibanaya mise waa waa horaa laga jawaabo waa dhegeysanaa haye adiga ee qof boorso lacaga wada iyo qof ah, jiqay ugu tahay ku dhahaya maxaad dhihi lahayd waxay ibraahino sida runtaa ku xiran tahay qofka qofna lacag baa u daran qofna waxaa u daran wixii damiirkiisa uu rabo iyo jacaylkiisa miya marka u malayn maayo in jacayl lacag lagu iibsan karo ibraahino waxaa qaadaysa fanaanada muraaye axmed aadan oo ka tirsan hobolada waaberi
maxay tiri lacag iyo jacayl hadday loolamaan loolamaan yaa libinta hela maxay kula tahay ibraahimo hadda adaa warnamey waxaa tiri aniga eh, boorsada hay dhaafto adigana adigana boorsada qaadan lahayd adigana haween anigu lafteyda Ah, boorsada ku dhaafaysa jacaylkaa wax walba ka weyn boorsada hay dhaafta dheh ha ha ha boorsada ilaahay baa haya lacag waa la helaa waa sidaas waa tahay yaa ku luqaynaya waxaa ku luqeynaysa caaji fanaanada muraayo axmed aadan oo ka mid ah fanaaninta magaalada muqdisho waa tahay waa tahay heese kale aan ka sugaynaa markaa dhinacii waraaqaha ibraahinow laba dhambaal ayaa dhinacayga ugu dambaysa kadibna heesta ugu dambaysa noo raacin doontaa mid ka mid a haddaan soo qabto waxaa la yidhi marka hore waxaan si kal iyo laaba u salaamaynaa ibraahim daanda iyo casuud waa tahay ramadaan kariim marka xigta baa la yidhi waxaa tahaniyad diraya asxaabu ugu horeeya ismaaciil xuseen farjar waa tahay iyo sidoo kale doctor maxamed jamaal jaamac iyo caashe axmed khamiis doctor muna jamaal jaamac iyo doctor hibaaq wadaadiyare iyo balqiis cawil aadan iyo hodan cawil aadan injineer maxamuud maxamed jaamac iyo jaamac maxamed jaamac dhammaan dadkani waxay hambaliyo aan lasoo koobi karin baa layidhi hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda marwo nadiira jamaal jaamac iyo mudane khadar cabdulaahi aadan oo meherkoodu ka dhacay magaala madaxda gobolka sanaag ee ceergaabo waxa ay leeyihiin meherkaas waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay waxaan dhambaal ka helnay hooyo xaliimo daahir meecaad iyo caruurteeda iyo ilmo cusmaan cumar jeex oo kale ah zaare cusmaan cumar jeex saygeeda iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen qadan cusmaan cumar jeex iyo ifraax cusmaan cumar jeex saygeeda iyo caruurtooda iyo xamdi cusmaan cumar jeex iyo saygeeda iyo cabdifataax cusmaan cumar jeex iyo cabdikariim cusmaan cumar jeex iyo samsam cusmaan cumar jeex iyo maxamed cusmaan cumar jeex iyo xamza cusmaan cumar jeex iyo khaalid cusmaan cumar jeex iyo waxay yidhahdeen cabdicasiis cusmaan cumar jeex iyo dhammaan reer cumar jeex iyo reer daahir meecad waxayna hambalyo iyo bogaadin jecel yihiin inay hawada u marayaan cabdisalaam cusmaan cumar jeex iyo waxay yidhaahdeen ayaan cumar nuur bedani oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo reerkii isku nasta oo isku nagaada aamin ayaa leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa dhambaalka u dambeeya dhinacaygan ibraahimna waxa uu ka yimid sharmaarke iyo yuusuf aadan iyo cabdulaahi maxamed bilow iyo nuur waa nuur diina xaashi weylaaq baa layidhi iyo eliyaas maxamed cumar iyo sidoo kale cabdinaasir macalin maxamed iyo dalmar cismaan jeni iyo yuusuf cismaan xuseen iyo amiina cabdi dhisow dhicso baa loola jeedaa waa amiina cabdi dhicsow aan u qaato iyo weriye bashiir cabdulaahi cismaan iyo sidoo kale cabdirasaaq sheekh cismaan iyo cabdiraxmaan axmed iftiin dhammaan dadkani waxa ay tahaniyo dalasho u dirayaan maxamed abikar aadan iyo raxmo xuseen maxamed oo ay gabarh ugu dhalatay magaalada beledweyne gaar ahaan baa layidhi xaafadda buundaweyn gabadha waxaa loo bixiyey salmo maxamed abikar aadan salmo waxaan leenahay soo barbaaro noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamin waxaa noo baaqaya adeer cabdulaahi xasan fiidow iyo hooyo jamiilo isaaq rooble iyo eedo madiino xasan fiidow iyo maxamed colaad xasan waa wariyahayna v o a iyo naciimo cabdi aadan iyo tahliil colaad xasan iyo sayid cali colaad xasan iyo hani colaad xasan iyo cabdixakiim colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo maxamed barre colaad iyo dhammaanba reer barre colaad xasan axmed cabdulaahi xasan cabdifataax cabdulaahi xasan iyo yurub cabdulaahi xasan iyo waxay yidhahdeen ugu dambaysta mahad naxar waxaana dadkaasi ay kala joogaan muqdisho finland maraykanka australia mombasa iyo jarmalka waxaana taaniya jecelyihiin inay u diraan luul cabdulaahi xasan iyo bashiir axmed weliye oo wiil ugu dhashay dalka sweden wiilkaas oo loo bixiyey axmed bashiir axmed weliye waxayna leeyihiin allaha ka dhigi kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay
aniguna aamin ayaan raacinaya heesta u dambaysa ibraahino heesta ugu dambaysa caasha adigu maad noo soo qabatay waxa ay ag yaallaa heestaan kudhageedu yahay ma ku diray jacayl
maku diray jacayl haye haye maysiray jecel baan maqli jiray fanaankii xasan diiri hadda waxay taagan tahay ma ku diray jecel xaguu ku diray waa ku adeejinaya jacaylka haye wuxuu kuleeyahay halkaa ka dhac halkaa ka dhac halkaa ka dhac uu ku hagaya sama si fiican haye marka fanaanadan idil barkhad waxay leedahay ma ku diray jacayl bal aan Ballankow.
dhegeysano
iyada ayaana kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan ah, garabay daandure oo idin leh sidaas iyo nabad gelyo
maku diri jacayl wali maku yiri qofkabasaao maku diri jacayl wali maku yiri qofkabasaao duufaano dhacay iyo dabaylaabenkii dukamiyadayoodaha dabaylaabenkii dukamiyadayoodaha midare utayo iletalibate midare utayo iletalibate bondonfisay dadku kumulayaaba dawmiyaad dawmiyaad kadiga Nidare utayo ay dalbate Nidare utayo ay dalbate Don don pisay Tatukulayaba Niyad Lumiyad kadigata misadaarinta geedka dhinacana gelino naftu kulama toogo inuu darayay mahdarage dushun aku dushumadi ka maqashay misadaarinta geedka Nana gelino Natu kulama tobo Inu daray maharage dushu Aku dushun bari ka aragtay Maku dagi jacayl wali Maku yiridinahayo Maku dagi jacayl wali Maku yiridinahayo Afkayo daabalo Intu waxaanay doonaya Warinaadisa Dadku waxaanay doonaya Warinaadisa makudari jacayl wali makuyidinahayo makudari jacayl wali makuyidinahayo afkayi daabolo waxaanay dooneen waa inaad dhiibaa is waxaanay dooneen waa inaad dhiibaa midodaama qabso dalbaatay midodaama qabso dalbaatay hadalkuu badarayay inaad ondul joogtaa miyaad miyaad ka dhigataa midodaama qabto dalbaatay midodaama qabto dalbaatay hadalkuu badarayay inaad ondul joogtaa miyaad miyaad ka dhigataa isdarinta geedka dibna aanan gelino naftu kulama doodo inuu dareenaadae dushu aku dushumada ka maqan heestaasina waxay u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ay nala socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim caashucuud